maamulka ahlusunna waljamaaca oo iyagu ku dhawaaqay in shirka gobolada dhexe gogashiisu ka furan tahay magaalada dhuusamareeb isla markaana ay ugu baaqeen waxgaradka degan gobolada galgaduud iyo mudug iyo qeyb ka mid ah hiiraan inay ka qayb qaataan ayaa maantii waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in shirka gobolada dhexe uu ka furan yahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe munaasabad lagu furayay shirka waxaa ugu horeyn ka hadlay islamar ahaantaasina si rasmi ah xarigga uga jaray shirka sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ah sihayaha guddoomiyaha guddiga fulinta maamulka ahlusunna ee gobolada dhexe waxaan ka furaynaa shirkii maamul u samaynta gobolada dhexe shirka oo noqonahaya mid waxgaradka culimaauddiinka cuqaasha dhammaan gobolada dhexe qaybaha ay ka kooban yihiin ee ahalka u ah in ay macnahooda iyo muunahooda soo saaraan inay uga tashadaan aayahooda oo ay ku tashadaan waxay iyaku isu meeriyaan oo ay ka xoroobaan wax loo meeriyo ergooyinkii in badan oo ka midihi waa yimaadeen in badan oo ka midihina jidka ayay ku soo joogaan dhammaantood waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakumullahu khayra aljasaa axsantum wa axsana allaahu ilaykum sidoo kale waxaa isna munaasabada ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka ximin iyo xeeb maxamed xaaji xuseen oo munaasabadaasi kasoo qayb galay isagoona carabka ku adkeeyey inay la dhacsan yihiin shirka ahlu sunna ka furtay magaalada dhuusamareeb
maamul goboleedka ximan iyo xeeb iyo shacbigiisu waxay diyaar u yihiin in ay wax ka dhistaan maamul ay u madax bannaan yihiin bulshada gobollada dhexe waxaanan aqbalaynin mid faragelin lagula jiro sidaa hadda midka maxaa la yidhaahdaa hadda cadaado dabayaaqadiisu ay ka socoto oo aanu nidhi mar hore ugu baaqnay dadka wada arrinkaas dhammaysta nagadana guura waxaana rajaynaynaa haddii la yidhaahdo gogashaan ururka ahlusunna waljamaaca uu sameeyey uu dhigay inay ka soo bixi doonto ama uu ka soo bixi doono maamulkii aan rajaynaynay ugu dambayntii waxaa si wadajir ah munaasabada lagu furayay shirka uga hadlay nabadoon cabdilaahi geedi shadoor iyo sidoo kale ugaas cabdilaahi oo iyagu xafladda ka soo qayb galay halkaasina ku muujiyey inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan shirka gobolada dhexe ee ahlu sunna ka furtay magaalada dhuusamareeb sababta aan u qaadacnana waxay ahayd habka lagu socdo inuusan gobolada dhexe dhisay oo aysan ku dhisba inaan hubsannay mukaan hubsannay ayadoo inaga caddahay oo sidii la yeeli lahay taladeera lagu jiraa ilaahay culummadii ka dhawaajiyey cid walba waa imaan doontaa hadyaalayda waxaan rajayhaynaa waa ku faraxsannahay waxaan culamaaudiinka iyo shirweynahaba ka codsanaya mar haddii culummadu tiri gacantaan idinka saaray danihiinnii waxaan idiin noqonaynaa adeegayaal shaqadii baan idiin qabanaynaa haddayna yidhaahdeen annaguna inaannu ka soo baxno
maxamed cabdiweli tooxow warbaahinta s b c dhuusamareeb